bismillaah waxaa maantay oo khamiis ah inoo furmay shirkii khamiislaha ahaa ee shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug sidii caadada ahaydba wuxuu nooga qabsoomay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug ajandaha shirka oo saddex qodob ahaa waxaa looga hadlay xaaladda amniga dowlad goboleedka galmudug oo in dhawaala dagaallo ahliya oo beela wada dhashay meelaha qaar ka dhacay sidii dowlad goboleedka galmudug arrintaas ay uga jawaabtay iyo arrimaha ku xeeran arrimahaas dagaallada dhacay oo ayaa looga hadlay sidoo kale dagaallada iyagana dadka walaalaha ka dhex dhacay ee deegaanada matabaan hoos yimaada ka dhacay iyadana waa looga hadlay runtii arrimaha amniga aad baa loo jeexjeexay wax badanna waa looga wada hadlay qodobkaas qodobkii wuxuu ahaa arrimaha amniga qodobka labaad waxaa sidoo kale laga hadlay in la iska warsiiyo xaaladaha guud ee siyaasadeed ee dowlad goboleedka galmudug wax badan baa iyaduna wasiiradu discussion ama falanqayn ay ka sameeyeen waxyaabihii isbuucee hadda lagu guda jira ee dhacay ee siyaasiga ahaa gaar ahaan dowlad goboleedka galmudug guud ahaan soomaaliya qodobka ugu dambeeyeyna wuxuu ahaa qodobkii ku saabsanaa arrimaha naafada iyo aqoonta oo wasiirka arrintaa ku shaqada leh uu tacliiq badan ka siiyey golaha wasiirada iyagoo assessmenta ay sameeyeen meelo ka mid ah kana sameeyey gaalkacye dhuusamareeb iyo gurceel runtii xoog badan oo aan horey loo haynin ayuu wasiirku la wadaagay golaha wasiirada waxyaabaha ugu muhiimsan runtii wasiiradii safar ku maqnaa sida wasiiradda caafimaadka oo kale iyo anigoo wasiirka bay-ada dowlad goboleedka galmudug ahaa safaradii aan ku maqnayn iyo shirarkii aan ka qayb galnay iyo xoogihii runtii aan haynayna aan la wadaagnay golaha wasiirada sidoo kale waxaa laga wada hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo sidii loo tayeyn lahaa runtii canshuur qaadista guunkii iyo gunaanadkiina wuxuu ku soo dhammaaday runtii si guulah qodobadii laga wada hadlay oo dhanna si guul ay ku dheehan tahay ayay noogu dhammaadeen wabilaahi towfiiq